أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duurnimo ugu doorka roon dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka ayaa la kulmaya dhibaatooyin xooggan tani oo markii xilka madaxweynaha dalkaasi uu qabtay gaal trump maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa sii kordhiyey beegsiga uu ku hayo macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaas maxkamadda wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaaro weyn oo ku yaalla degmada jilib ee wilaayadaas maamulka islaamiga degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga bokool ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega- deegaanada hoostaga degmadaasi munaasabad lagu abaalmarinayay arday dhammaysatay marxaladii koowaad ee heerka waxbarashada machadka qordoba ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada baay بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii hijiriguna ay tahay sideedda bisha jamaacadu thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay maanta barqadii weerareen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa goob u dhexaysa deegaanada buulogadud iyo baarka ee duleedka magaalada kismaayo saraakiisha mujaahidiintu waxay inoo xaqiijiyeen in dagaalkaasi ay ku dhinteen ilaa iyo laba murtad halka dhaawac culus uu soo gaaray mid ka mid ahaa murtadiinta dhanka kale wilaayada islaamiga baay ciidamada mujaahidiinta ayaa laba qarax la beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ku lugeynayay gudaha magaalada baydhabo waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah sidoo kale mujaahidiintu waxay habeenkii calay ah dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta deegaanka burjeed ee hoos tagta magaalada baydhabo waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka ayaa la kulmaya dhibaatooyin xooggan tani oo markii xilka madaxweynaha dalkaasi uu qabtay gaal trump haddaba warbixinta warkan waxaa inoo hayaa walaalka cabdiraxiin sheekh cali tan iyo markii madaxweynaha maraykanka mar kale dib loogu doortay donald trump ayaa waxaa sii kordhaya beegsiga iyo cunsuriyadda lagu hayo dadka soomaalida ee ku dhaqan waddankaasi gobolka minnesota oo ah halka ugu badan ee ay ku nool yihiin soomaalida ayaa waxaa jira guux badan oo ku saabsan naceybka fariimahaas cunsuriyadda ah waxaa hoggaanka u haya madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa afar iyo labaatankii saacadood ee lasoo dhaafay mar kale weerar ku qaaday soomaalida ku nool maraykanka isagoona ugu hanjabay in uu dib ugu celin doono dalkooda wuxuu yidhi boqolaal kun oo qaxooti ah oo ka yimid soomaaliya ayaa si buuxda u qabsaday gobolka minnesota oo mar ahaa midka ugu weyn waxaan si joogta u joojin doonnaa socdaalka ka imaanaya dhammaan waddamada saddexaad si nidaamka maraykanka uu si buuxda ugu soo qabto ayuu yidhi mar kale donald trump toddobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd kadib markii washington ay ku eedaysay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan minnesota in ay maalgeliso mujaahidiinta al-shabaab arrintaasi oo si adag ay uga hadleen mujaahidiinta iyaga oo sheegay in uu maraykanka arrinkaasi kaga dhuumanayo fashilka ka soo gaaray soomaaliya mahadsanida cabdiraxiin maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa sii kordhiyey beegsiga uu ku hayo macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi sida uu ku warramayo cali aadan cabdulaahi caliyere xadgudubyo xarkaha goostay oo ka dhan ah macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ayaa laga soo calaamadeeyey deegaanada uu ka haramiyo maamulka shadala dirirka ah ee somalilan guux iyo dareen caro leh ayaa ka taagan magaalada burco kadib markii maxkamadda ridada ee gobolka togdheer ay afar iyo toban sano oo xariga xagdaro ah ay ku xukuntay macalin muddo ka badan labaatan sano dhigayay qur-aanka kariimka islamarkaana khadiib iyo imaam ka ahaa mid ka mid ah masaajidda magaalada burco macallinkan oo muddo ka badan toddoba bilood oo ku xirnaa xabsiga magaalada burco ayaa lagu eedeeyey kufsi been abuur ah iyadoo sida la xaqiijiyey maxkamadan ka horeysay ay wax dembiga ku weysay caddaysana in kiiskaasi uu yahay been abuur aan sal iyo raatoona lahayn macalimiinta qur-aanka iyo guud ahaan bulshada ku dhaqan magaalooyinka burco iyo hargeysa ayaa si weyn uga qaylo dhaamiyey tacadiga lagula kacay macalinkan iyo guud ahaan xadgudubyada suurad xumeynta ah maamulka ridada ciro uu ku bartilmaamaysanayo macalimiinta qur-aanka waxayna ku baaqeen in si deg deg ah loo sii daayo macalinkaasi sidoo kale ehelada macalinka qur-aanka la xukumay oo baraha bulshada kasoo muuqday iyagoo garwaxsan qoryo ak afartan iyo toddoba ah wejiyadooduna furan yihiin ayaa si adag uga dhiidhiyey dhacdadan foosha xun iyagoo ku goodiyey inay qaadi doonaan weeraro aargoosi ah haddii sida ugu dhaqsiyaha badan aan loo sii deyn macalinkaa
halkan waxaan isugu soo baxnay ee intayada halkaa joogta ee ciidanka ahi halkaa ka muuqata aanu shucuurteeda ku muujinaynaa falkaa foosha xun ee lanagu sameeyey cadaaladdarradaa lagu haysto wadaadka maxamed jaamac xasan sharcidarraa lagu haysta sharcidarradaa lagu haysta ee aan cidi eegin ee ragga gaarka ay habbaaray ee la magacaabay ee hebel iyo hebel loo sheegay ayaa halkaa annaga na keentay maanta waa gaal iyo islaam gaal iyo islaam baa wallaahi ay noqonaysaa ka dhacaysa tog dheer iyo burco haddaan arrinkaas si deg dega wax looga qaban wallaahi inaanay ahaananin sidaa nin walbana halku joogaa baan ugu tegaynaa waa la iswada ogyaha waa la iswada garanayaa si deg dega arrinkaa ha looga noqdo si deg dega ha looga noqdo wadaadka xorriyaddiisa ha loo sii daayo haddaan loo sii daynin saacadda aanu halkaas ugu soo baxnay wallaahi inaan loo kala tegaynin wax alaaliya wuxuu islaamina waa ku soo biiraya waanaanu ka midaysannahay waan ku gelaynaa maxkamaddaan duqaynaynaa xeer ilaalintaanu gelaynaa hal aaliya halkii ay joogto wallaahi waa gelaynaa waa ku dhaartay farxandhiish waa la garanaya wallaahi inaanad wallaahi inaanad seexanayn ku talagal madaxweynaha waxaanu leenahay midana madaxweyne waa tii siyaad barre afartanka wadaad lagu laayay halkaa hoorta la isugu xidhay halkaasay ku burburtay dowladdii siyaad barre tanna wallaahi tii bay ku socota haddaan si deg deg wax looga qaban macalinkan afar iyo tobanka sano lagu xukumay waxaa ka horeeyey ugu yaraan siddeed macalimiin oo kale oo magaalada burco ka dhigi jiray qur-aanka kariimka kuwaasoo sidan oo kale loogu soo ogay kiisi suurad xumeyn ah balse markii dambe la sii daayey markii lagu waayey falkaasi lagu soo eedeeyey maxkamadaha daaquudkana caddeeyeen in kiisaskaasi ay yihiin kuwo been abuur ah maamulka ashaadala dirirka somalilan iyo hay-adaha gaalada ee ku sugan deegaanadaasi ayaa la xaqiijiyey inay si wada jir ah isaga kaashanayaan fulinta dulmigan bareerka ah ee magacdilka iyo suurad xumeynta isugu jira ee sida gaarka ah looga bartilmaamaysanayo macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee ka jira deegaanada uu ka harmiyo maamulka ridada ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa aad baad u mahadsantahay caliyare maxkamadda wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaasi oo ka dhacaya fagaara ku yaala degmada jilib ee wilaayadaasi warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya walaalka cismaan axmed uubow
shalay salaadii casir kadib kumanaan qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa xaadiray fagaaraha macalinaadan xaashi ee magaalada jilib halkaas oo lagu oogayey xad ka mid a xuduudda allaah xadka oo ahaa xadu zinaha ayaa lagu fuliyey qof ku dhacay falkaasi islamarkaana soo maray guur ugu dambeynna halkaas lagu rajmiyey ka hor fulinta xadka waxaa bulshada wacdiyey sheekh cabdiwaaxid wuxuuna aad uga hadlay dhibaatooyinka ay leedahay zinada allah wuxuu leeya watuubuu ila allahi jamiican ayuhalmu'minuuna lacallakum tuflixuun haddaan maanta ilaahay u toobadkeenna oo aan ilaahu kuu toobadkeennay ilaahu xumaantii waa ka toobadkeenna ilaahu zinadii waa ka toobadkeenna akhlaaqxumadii waa ka toobadkeenna ilaahay wuu noo naxariisanayaa subxaanahu wa tacaala midda kale waxaad ogaataan dadka xadda laga oofinaa maaha qofkaa in la nacay maaha xaddu waa tadhiir weliba qofka ha loo duceeye in loo duceeyo waa dad muslimiinta ka mid khaldamay waxa way dembi ku dhacay xaddana haddiiba laga oofiye xaddu waa waa tadhiiru ilaahayna ha loo barya waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa isagana fagaaraha kula hadlay bulshada wuxuuna dadka ugu digay falalka lidka ku ah shareecada islaamka oo ay zinadu ka mid tahay walaa taqrabu azinaa innahu kaana faaxisha innahu kaana faaxishatan wasa'a sabiila ikhwat alacizaa allah ayaa mahad iskale subxaanahu wa tacaala ilaahay inagu kulmiyey fagaarahan weyn ee degmada jilib ku yaalla ayaan u mahad celinaynaa innagoo isugu nimid inaan oofinno xad min xuduud illaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay sinadu inay wax xun tahay wuxuu nagala dardaarmay dadka muslimiinta sinada inaysan u dhowaanin walaa taqrabu zina ayuu ilaahay yidhi ha la sameeyo lama oran yahan la samayn lama oranaya waxaa la yidhi sinada yaan loo dhowaanin asbaabaha keeni kara oo dhan yaa la rabaa qofka muslimka inuu ka fogaado oo ikhtilaadka iyo khalwada iyo ay ka mid tahay arrimahaas oo dhan yaa la rabaa qofka muslimka inuu ka fogaado sidaa darteed waxaan dadka muslimiinta guud ahaan u dardaarmaynaa arrintaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inooga digey ee faaxishada uu ku tilmaamay ee camalkaa xum ee qabiixa ah inaan ka fogaannoon iska ilaalinno yaa la doonayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala xuduudda oofinteedu waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay uu dadka muslimiinta ku waajibiyey qofkii xadkaa min xuduudillaahi ku dhaca in laga oofiyo xuduudda ilaahay waxayna ka mid tahay waxyaalaha rabbi subxaanahu wa tacaala uu noogu naxariisanayo nebiguna sala allahu calayhi wasalam xuduuddan ama xadkan siinada wuu oofiyey rag iyo dumarba wuu ka oofiyey nebigu calayhi salaatu salaam wuxuu inoo sheegay xad min xuduudillaahi oo dhulka laga oofiyo ayaa wuxuu ka khayr badan yahay afartan habeen ama afartan maalmood oo la roobaysto waxaa ka khayr badan hal xad oo min xuduudillaahi la oofiya maantana insha allahu tacaala waxaan u joognaa xadkaa min xuduudillaahi oofintiisa waxaan rabnaa bulshada muslimiinta dhammaantood insha allahu tacaalaa inay ilaahay ka rajeeyaan inuu ilaahay inagu siiyo dembidhaaf naxariis iyo raxmad inuu ilaahay inagu siiyo ugu dambeyn waxaa fagaaraha laga akhriyey xukunkii ka soo baxay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ku saabsanaa falkaasi sinada iyo qofkii lagu fulinayey وقال سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال سبحانه والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون ujeedo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada jubbada dhexe dacwad keensatay laymuun cabdirasaaq cali oo dacwaynayso cabdulaahi maxamed cumar kuna dacwaynayso sida tan ninkan waxaan ku dacwaynayaa inuu igu xadgudbay habeen guriga ayuu igu imaaday aniga oo ilmo casho kala siinaya isaga oo i kor taagan uun baan arkay kadib gacantiisa ayuu afka iga saaray anigana waan miirbeelay waxaan rabaa in ninkan shareecada islaamka la ii waafajiyo intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay mudda calayhi cabdulaahi maxamed cumar wuxuuna ku jawaabay sida tan aniga gabadhan ma sixrin teleefoonnada labada ah iyo buugga way jiraan markii hore teleefonkeeda ayaan iskala hadli jirnay kadib teleefonnadan ayaan ugu dhiibay waan is arki jirnay kadib aniga iyo iyada waan kulannay waan isu galmoonnay intaa kadib maxkamaddu waxay dhaarisay cabdulaahi maxamed cumar wuxuuna ku dhaartay inuunan gabadhan wax sixir ah u keenin sidoo kale maxkamaddu waxay weydiisay cabdulaahi maxamed cumar inuu guur soo maray wuxuuna ku jawaabay haa guur waan soo maray haddana xaasle ayaan ahay hal cunug ayaana la ii dhalay sidoo kale maxkamaddu waxay weydiisay cabdulaahi maxamed guurka iyo sinada yaa horreeyey wuxuuna ku jawaabay guurka ayaa horreeyey xukun maxkamaddu markay dhegaysatay dacwada muddaciga iyo jawaabta muddaca calayhiga una bandhigtay shareecada islaamka maxkamaddu waxay xukuntay in cabdulaahi maxamed cumar falku uu ku dhacay yahay fal zino ah maxkamaddu waxay ku xukuntay cabdulaahi maxamed cumar dil xaddu zino ah oo rajmi ah xukunka wuxuu ku sugnaaday qiraalkiisa almaraajic qowluhu sala allahu calayhi wasalam waaladii nafsii biyadih laaqdiyanna baynakumaa bikitaab illaah alwaliidatu waalghanamu raddun wacala bnika jaldu mi'atin wataqriibu caamin واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة رواه مسلم wiilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka waxaa ka dhaca fulinta xuduudaha taas oo allaah u soo dejiyey dadka ku nool koonka in ay isku xukumaan waxaana fulinta xuduudaha laga helaa faa'iidooyin fara badan oo ay ka mid tahay in dadku ay dhoorsadaan ayna ka digtoonaadaan cawaaqibta ka dhalata haddii ay ku dhacaan wixii laga reebay aad baad u mahadsantahay walaalka dhuubow maamulka islaamiga degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bokool ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey waxgaradka ah mid ka mid ah beelaha degaa deegaanada hoostaga ah degmadaasi cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan haya deegaanka buulajadiid oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada tiyoglow waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey dowro sharci ah oo muddo afar maalin ah ka socotay deegaankaasi taas oo loogu magacdaray saxaabiga muscab ibnu cumeer allaha ka raali noqde waxaa dowladda ka faa'iidaystay dhammaan bulshada deegaanka ku nool ee beesha disow oo ka mid ah beelaha dega wilaayada bokool sida waxgaradka deegaanka ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada waxayna muddadii ay dowladda u socotay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah munaasabada dowladda lagu soo gebagabeynayay oo ka dhacday deegaanka waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada tiyeglow culimo nuqabo waxgarad iyo qeybaha kale ee dadweynaha ugu horeyn mid ka mid ah culimada deegaanka ayaa kelimad tawci ah munaasabada ka jeediyey ilaahay mada ku hadlaya qur-aan kariimka meeray yaa ayuha nabiyu taqilaaha nabiow alligeeda ka wuuri ku obsay macna maydka jeedaha taqwadii iyo obsadii iyo kheerkii laasim daa'im lidaasa dartee maadaama rasuulkeen calayhi salaatu salaam dadaarmi nun walin dadaarmi marka khawaani filaahi kolley walbarashadii intani roogi dacwadii diinsaanka libardaay mayha kahasalaase taqwallah casa wajal ilaahay subxaana wa tacaala may beliyaa wattaqullaaha wayucallimukum allaahu ilaahay salii dadow ilaahiisin abuuri ku obsada taqwadana maylilka jeedahe imtithaalu awaamir illaahi casa wajal allah subxaana wa tacaala wali odda fari lilakooy ee tawxiidin korey haatana may kala kiye walahraay tagoda taha ijtinaabu lmanhiyaat wal ilaahay nooraabe ku dhaaran shirkan kuwiinyo qaar ka mid a waxgaradka deegaanka kana mid ah dadkii dowladda ka faa'iidaystay oo munaasabada ka hadlay ayaa mahadda alleh kadib u mahad celiyey maamulka islaamiga ah degmada tiyoglow ee dowladda soo qaban qaabiyey
may baa dhawayaan ahaa madag horeyte maamulkii walaayada degmada tiyoglow salaam bacdije insha allah antamay baa ku dhiiday faa'iido badan ku dhiidi markee walbarashada walbarashada mayb waaha ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan maykileya lawalkasaw ilaa walankasaana jingiyina markee rogaani intii adduunyada dhiro adduunyadu wamalaya tudunaa ilaa mataalu quruuri ba ilaahay leya walgaaban wey adduunyadu walyaro walwiisaase mee meeri lahay nimanya walhay barday walbarashada markii hore ilaa baar dheer dhulkaasanaga bahajar haddamay dhiiday dad culmee socdo ee walag akriya leh kooyi leh haddina kutaabkan dhiibayaw nimayaa hojo ah ogaadaya maalinta qiyaamalanka jaahilnimanka dhamad alaamayb waaha wal isu isweeliyo jaahilnimada lanka meel ulma ku dheerma roog walkinshaana may waayn culimmadu socotay saragaasaan warasatul ambiye way magaalo buujeed raw yaka sugugna beeluun reer disow ilaahay ma hadle iyo meeluun doorilinka gobdi maalamo sedi maalmood ee socdi maalintii afaraad geeka roogna insha allaahu awalan mayba ang mahadayaana ilaahay anka mahdayaan awalan eeda anka faa'iidoysani casharo badan kutubo oo sidi kitaab ah iyo meelon eedlinku faa'iidoysadi ninin akhri insha allaahu awalan mayba mahadayaana ilaahay mahadsan kabacda mujaahidiinta si amiiryada welba gobol i degmo ilaa maamulada hoos aan dambeeyaan yaa ka mahadsan si nabadgelye yaa casharadaas ka akhriisani geeka afar ee yaa nin gebagabaawan dowladaas oo magaajana ay muscab bin umer sha'aarjana ay waa guri rabbi zidni cilmaa marka dowladaasa geeka afarnin ata yaantanin gabagabaabti mid ka mid ah ardayda dowladda ka faa'iidaysatay ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah duruustii ay dowladda ku qaateen qaala allahu tacaala ilaahay may balea yaa ayuha aladiina aamanuu duulkii alli nabu rumaayanow kutiba wal siinka farluweeli calaykum korkiin asiyaamu sooma la siinka farluweeli kamaa kutiba cala aladiina duulkii hortiin haayan basilinka farluweeli oo min qablikum hortiin haayan lacallakum mayba mudintiina tattaquuna anika dhuursataan maa huwa soomu soon may lereh soon may lereh alimsaaku afhaysasho lereh can jamiici almufdilaati intii afuriyaas ani elaaha mahadle laku af haysa min duluuci lfijiri fijirka dhalashadiis laku bilaaw ilaa guruubi shamsi laku deeraw maca niyati niin macajeya oy niyilaagna walmaansaayaan niyilaagna walmacansaayaan saadeedka bahaay ugu dambeyntii waxaa munaasabada ka hadlay malaaqa deegaanka isagoona maamulka islaamiga ah ka codsaday in loo soo celceliyo dowraadka ceenkan ah ilaahi subxaana wa tacaalaa kabacdi ma mahadyaane walaayadii bokool gaar ahaan degmadii tijeeglow maxaafadadii oo kala duwan yaan ka mahadyaan akhwaanii kolley arag waxaytaan inta faa'iido badan yalla kala kulami horta nicmada hoob ilaahay kiinshaani ini adamay waa ku faa'iidaysato waan ka shukriid ya lambaanyi alxamdulilah ilaahay ka mahadsanna dadkii deegankan buulijadiid dowridii waqtiyaalkan ka socoti akhwaanii faa'iidwiinganan inshaani sareedamay laregeedhon jidma jiifas sidaata odayaalka ulmaadaba ku warmaasiyaa geekimari isiinba ogsantiin ilmaga maylanka bahaa baardheer imeel hata maylikilee ulmaadya kiinkooyahayd faa'iidodiya kiinsheenti may eedunkoo sidaana walaayadii mar kasta ini hanatowi iidanka baangna inin hanatowi may buwaa reer adduunya leeyi mashquulkaas ku badan hooble hanatowi inuu nuuna qaadan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa qayb ka mid ah dowraadka sharciga ah ee lagu horumarinayo aqoonta diineed ee bulsho weynta ku dhaqan miigaha iyo magaalooyinka wilaayada islaamiga ah ee bokool waad mahadsantahay walaalka cabdiqani ugu dambayntii munaasabad lagu abaalmarinayay arday dhammaysatay marxaladda koowaad ee heerka waxbarashada macadka qurduba ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga baay bashiir muxidiin abuayman ayaa warbixinta warkani ku tuntunsanaya ah عظمة صديق في شوالي وبعد خمس لا وعن داري أسري بي وصلوات فرضات خمسا بخمسنا كما قد حفظت waxay ahayd xaflad abaalmarina lagu guddoonsiinaya arday ka gudbaysay marxaladda koowaad waxbarashada macadka barashada culumta sharciga iyo maamulka ee qurduba farciisa deegaanka dharqo ee wilaayada islaamiga ee baay xafladdan oo uu agaasinkeedu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayadan waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo isugu jira culimo waalidiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen ardayda qurduba ee deegaanka dharqa ayaa soo gudbiyey qayb ka mid a culumta ay ku bartaan macadka نشكر كل من شارك في حفلتنا الميمونة المرموقة من العلماء والأعيان والمسؤولين فنقول لكم جميعا جزاكم الله خيرا وأهلا وسهلا ومرحبا في حفلتنا ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل جهودكم وأن يبارك سعيكم وأن تتبوأوا من الجنة منزلا هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحصان فلا أرض تفرقنا ولا عرق يمزقنا ولا لول يباعدنا عباد الله إخواني رسول الله قدوتنا وبيت الله قبلتنا أقام الله دولتنا على شرعي وإيماني فتحنا الغرب والشرق أقمنا العادل والصدق ugaas miday ugaas cabdi garuun ugaaska beesha garadle ee magaalada baydhabo ayaa aad u soo dhoweeyey bandhiga ay sameeyeen ardayda qurduba isagoona aad u bogaadiyey maamulka iyo macalimiinta macadkan ee deegaanka dharqo macad qurdubi geeka halfadiisa arday adayaa geeka hayti markii oo halfadiis geeka taana boqol siyeetin ishan onog yaa arday adayaa iskoolka dhakadaasi qurdubi boqol siyeetin ishantana arday ada oo lageedii wada baaseen onog arday ada oo oo noogi oo bariimaa ilka dabar hoogolaayo hal onog oo dhiimaka jaru insha allaahu baliishanaadu ballan kolle walbarasho oo tayala oo wanaagsan oo arday maraaxdadiya iwalkasna laku wargobo markasta ilaa shambir ilaa tumanbir baliiba sedbiyaaj afarbiyaaj la kooyaw ya aragoohaana insha allahu may baalanaaha ilaahay subxaanahu watacaalaa yo amalna ilaahay habadiyo ugu dambeenna mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamigaha ee baay ayaa abaalmarin guddoonsiiyey shan iyo tobankii arday ee galay kaalmaha hore kadib imtixaankii laga qaaday ardayda macadka qurduba oo isugu jira wiilal iyo gabdho darajada koowaad kaalinta koowaad qaybta heraabti mayba ganay kaalin koowaad sagaal boqol sagaashiyo todoba dhibic soddon iyo sagaal kuwa la kasahaay waa laba dhibic afartii walbis ay ku gotay waa faatima macalim caliyow waa qayb ka mid ah dadaalada maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu gelinayo jiilka soo koraya bilowgii bishii muxaram sanadkan kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri ayaa albaabada loo furay faraca qurduba ee deegaanka dharqo maantana waxay soo bandhigeen ardayda culum aad u tiro badan oo ay ku barteen macadkan horumaray walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda waa warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga alandulus xilgan waa nagaintaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysan waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu